kulanti wacaana khiyaarta hawada nagala soconaysa ay idilkiiba meel kastoo aad joogtaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowladda puntland doctor cabdiraxmaan diiri yacrab ayaa shabakada wararka ceega ula inaga warramay waxa uu suurtagalay tan iyo intii wasiirka xogeenka wasaaraddaasi waxbarashada u ka ahaa ama uu ka qabtay dhinaca waxbarashada gobolada soo horsanaagii cayn iyo weliba guud ahaanba gobolada puntland iyo weliba ardada heshay deeqda waxbarasho ee u baxday wadanka dibadiisa meelahay kasoo kula jeedaan ayay weliba waxay yihiin
bismillahi raxmaan raxiim runtii waxa weeyaan dowladda siyaasadeeda waxbarashada gobolada puntland oo dhan isku mid weeye sida aan ognahay goboladaas s c na waxay kamid yihiin gobolada kale ee puntland oo soortanaag iyo waxay kaga duwan yihiin ma jirto wax kasta oo tasiilaad oo ay helaan baan dowladda puntland iskuullada kale ee puntland ku yaalla ay helaan xaqiiqadii waxay ka qayb galaan scholarshipska waxay ka qayb galaan tababarka macalimiinta waxay ka qayb galaan waxa kasta oo maaragtay awood aan u leenahay oo waktigu noo saarto bay ka qayb galaan gobolada s c sidaan ognahay ardadii ugu dambeysay oo saddex iyo toban arday ahaa oo kasoo jeeda gobolada s c ayay ahaayeen kuwii hadda ka dhoofay eeraboodada puntland ee u socday scholarship ay u aadeen dugsiyo sare inay kaga soo qalanjiiriyaan dalka suudan oo kale marka yaman oo kale waa kamid ahaayeen marka sidoo kale way badan yihiin waxaa maaragtay aanu qabanay runtii sidaan isleeyahay awoodda muddada yareeda meesha joogay saacad wasiir wasaaraddaadu waxay tahay wasaaradda keliya dhinaca arrimaha bulshada qaabilsan maxaad is odhan kartaan guud ahaanba puntland waad ka qabateen tan iyo intii xilalka laydin dhibay waxbarashada sanadihii hore ama dowladii hore cadda muuse waxaa lagu yeelin jiray in guud ahaanba xukuumaddaas ay gaabis tahay maxaa idiin soo kordhay dhinaca iskuulada ha ahaato dhinaca ardayda ha ahaato dhinaca macalimiinta ha ahaato maxaa idiin soo kordhay saacad wasiir
runtii su-aal aad iyo aada u qiimo badan weeyaan waxaa noo soo kordhay oo aanu kaga bedelanahay dowladii hore ee jiray puntland may lahayn shahaado midaysan oo runtii ay la aqoonsan yahay waxaa og tahay maanta in maaragtay ay dowlado fara badan oo africa africa iyo carabaha ay aqoonsan yihiin shahaadada dowlad goboleedka puntland ee dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe waxaa og tahay in kurikalamkii la mideeyey oo dhammaan ardadii maaragtay dugsiyada carabiga ku baran jiray iyo kuwii ingiriiska ku baran jiray ee dowladda hoos iman jiray dhammaan ay midaysan yihiin oo xataa waxaad jirtay dalad la yidhahdo edenis oo madax banaan oo maanta la ogyahay in ay kamid tahay hoos timaada wasaaradda waxbarashada awalna ay hoos iman jirtay dallad ka jirta xamar oo maaragtay muqdishoy ku xunaayeen sidaas oo kale baanu daladaana ula midanay manaahibtii oo waxay kamid yihiin maanta insha allahu ardaydoodu waxay ka qayb qaadan doonaan imtixaanka wasaaradda waxbarashada qaadayso ee fertilisadka ah ee goobahoodii lagu goyn doono imtixaanka waxaa og tahay oo aanu kaga duwanahay scholarshipkan maratay lasoo bandhigayo ummadda loo soo bandhigayo sida daacadnimada iyo cadaaladda ku mar walba aanu ku ku dirno ardayda ma jirin scholarship inta lasoo dhex dhigay ummadda reer puntland ama ardayda reer puntland la qaybso oo maaragtay baktanasiib ay ku kala qaadaan sidaas waa daraaddeed marka wax fara badan baan aaminsanahay runtii inaanu kaga bedelanahay ummadda soomaaliyeed ama ummadda reer puntlandna waa ogyihiin arrintaada saacad wasiir waxaa jirta in gobolada sool sanaaga cayn ama guud ahaanba gobolada puntland markaan nahdo inay kusoo badanayaan iskuulooyin ay dadka ama dibadda ahaada dhisteen ama gudaha ahaada ay dhisteen oo iyagu deegaanada laga dhisay wasaaradiina maxay ma ma qorshe gaara ayay ugu tala gashay oo sanadka sanadada cusub loogu daray in in iskuuladaasi loogu lagu taageero mase kuwii hore ayadu sidaas wax ugu qabsan sida dhin wax ugu qabsan gaar ahaan sida bugaagta oo kale macalimiinta oo kale mushaaraadka oo kale sidee umaamushaan iskuuladan faraha badan kusoo badan deegaanada puntland
waa horta anaga siyaasadayada waxa weeya runtii iminka wasaaradayadu way ka suurteedaa meel walba iskuul in laga furo because waxa weeya labaatankii sane ee soomaaliya ay burbursaneyd ma jirin wax mucalina oo takeer oo soo baxay sidaas daraaddeed waxaad arkaysaa tuulo aanay deganayn dal lagu qiyaasay boqol qof oo laba iskuul ama hal iskuul laga dhisayo marka ay ku odhanayaan waxaan rabnaa inaad iskuulkaas noo qalabaysaan inaad iskuulkaa macalimiin noogu qortaan ardayda meeshaad joogta ama leeyahaynayaan haddii la isku daro waxa weeyaan ma dhamaanayaan soddon ama afartan arday runtii iyadoo saas tahay baanu anagoo ka duulayna isla-aanka ka jirta soomaaliya iyo jahliga la digay runtii baanu haddana taageero iyo awood wixii aanu leenahay ma saarnaa oo maaragtay wixii ama buug ah buugtaasaanu awoodnaa waxaanu awoodi karnaa mushaharkooda waxaan awoodi karnaa cardigii maaragtay aqoonsiisu fiican tahay inaanu scholarship u dirno insha allah marka waxa weeyaan sidaasaanu ku wadaa saacad wasiir su-aasha dad badan isweydiinaya waxay tahay oo rabnaa caawa in ciraag olay ku weydiiso meel kasta waxaa soo baxay haatan dowladda burburka ismaal ay sheegtay meel kasta waxaa jooga nin yidhi macalin baan hay waxa dhegaya ardayda waxu dhegaya bareefadaa jira gobo kalaa jiro iskuullada ay macaliminta sidee macalinta iyaga u kala shaandhaysaan ma imtixaan baad ka qaadaan mase guddoomiyaasha waxbarashada degmooyinka ama gobolada haato baa iyagu iska qorto een kadibna mushaharka wasaadu siisaa
waxa weya horta dhibaatadaasi dhibaato mahaysato weya runtii oo sida looga gudbaa ay aada iyo aada ugu adag tahay waxaa jiray barnaamijkaan rabnay macalimiinta inaynu ka tagayno oo la yidhaha scott oo hayla safde general iyo kay ay naga caawinaysay barnaamijkaasi wuxuu ahaa in macalimiinta iskuullada ka dhiga muddo laba sana a tababar loo furo oo xilliga iskuulku xidhan yahay looga faa'iideeyo afar bilood wax la baro markaas sanadka labaad ay soo noqdaana sidaas oo kale waxbarashadoodii loo soo wada sanadka saddexaadna maaragtay imtixaan laga qaado oo wixii soo baxa shahaado loo qansaya macalinimo la siiya runtii taasina hadda way noo waxaa kaloo hadda noo socda insha allahu oo aanu kaga faa'iidaysan karnaa macalimiinta bilaatayada ah ee la degay waxbarashadii iyaga oo runtii aanay is-aqoon dhaanin kuwa ay dhex tegayaan leyin macalin baanahay da ahaan mooyaane aqoon ahaan insha allahu waxaanu shabeynay qorshe hadda waxaan rabnaa inaanu macalimiin u shaqaalayno haddii ilaaha idmo puntland ka shaqaalaysan laba boqol oo macalin inaanu ka bilowno macalinka aanu shaqaalaynayna waa inuu yahay macalin oo maaragtay graduate ah ama macalin b b ah macalimiintii hadda waa ognahay oo waxa weya waa iska baaba-een macalimiintii naqaanay ee runtii aqoonta lahaa waa wax hayado u shaqeeya iyo wax miyi iska galay iyo wax iska dhoofa iyo waxa weeyaan adigu marka waxaan rabnaa insha allahu inaanu macaariyowga ama guddoomiyaha ama d o ga guddoomiyaha waxbarashada degmadaana noo soo gudbiyo oo usoo gudbiyo isagoo saxiix macalinimo wata aariyowga ama guddoomiyaha waxbarashada gobolkaas guddoomiyaha waxbarashada gobolkaasna uu usoo gudbiyo agaasimaha waxda dugsiyada asaasiga agaasimuhuna markaa insha allahu uu noo soo gudbiyo annaga oo imtixaan laga qaado oo macalinka isagoo labadaa jeer saxiixba wata uu dalka wasaaradda yimaado insha allahu imtixaan laga qaado adoo imtixaankiisa ku baabsana mushaar loo sameeyo oo halkaa macalin ka noqdo iskaloo hadda lagu xakameyn karaa runtii ma jirto saacad wasiir caawa dad badan baa haatan kaa dhegeysanaya shabakada wararka ee cilaag online oo stos hadda khadka ku jirta maxaa jeclaan lahay jaaniskan caawa cilaag online ku siisay inaad kalowa kaga faadaysto adigoo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowladda puntland
bismillah waxa waan kaga faa'idaysanayaa runtii horta waan dhammaan waan salaamayaa shacab weynaha reer puntland khaasatan gobolada kuwa kasoo jeeda gobolada s s c soolsanaag iyo cayn waxaan leeyahay ummadda reer s s c ama sool sanaag iyo cayn waxaan ka hadlaynaa keliya maanta waxa weye caawa ka hadlaynaa waa waxbarasho waxa weye runtiina waxaan moodaa inaynu gobol ahaan gobolla ahaan ka dambayno ummadda kale haddii aan kuu sheego gobollo maaragtay puntland kamid aanu booqasho ku tagnay runtii oo isku filaansho ayay gaadeen xagga waxbarashada kaasna waxa gaarsiiyey waxa weya dadkooda jaaliyadda iyo dadkooda gudaha runtii waxaan leeyahay ummadda walaalihiina dadkii wax haysto ha laga kaa ha laga taakuleeya dhinaca waxbarashada qofku hadduusan aqoon lahaynna waxa weeyaan qof meel madow ku jira yacni aqoon la-aan waa iftiin la-aan bay soomaalidu tidhaahdaa sidaas daraadeed waxaa anigoo kaga faaidaysanaya waktiga kan ummadiina u u adeega oo ugu adeega si daacadnimaa si cadaalad ah idinkoo ilaahay agtiisa wax kaga doonayaan cid kale wax kaga rajaynayn sidaan ognahay meelo fara badan ba inaad wax uga qabateen oo waxaan ognahay macalimiin anagu awood weyn inaan mushaar siino inay siiyaan qolada risaaliyadda khaasatan siisiyada degmooyinka mas-uuliyinku inay siiyaan waxaan ognahay inay dhisaan anagu oo aanan runtii wax badan qaban oo aan aaminsanahay inay wax fara badan ka qabtay dalkooda marka waxaan leeyahay dadweynaha goboladaasi ku nool waa in dadka lagala dagaalamaa jahliga oo si daacadnimo ah iyo si islaamnimo ah si muslimnimo ah loogu qaado aqoontooda waxbarasho annaguna wixii aanu markaa awood u leenahay waxba ka hadlanayno insha allahu intaasa kaga tegaya insha allah asalamu calaykum doctor cabdiraxmaan deriye carab wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowladda puntland oo caawa wareysi kaas sinayay barta internetka cigaag online isagoo ku sugan magaalada garowe